in ka badan toban arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helay iskuulka liimaan ee magaalada beledweyn ardayda la siiyo fursadaha waxbarasho ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada maamulaha iskuulka liimaan abuukar xasan axmed ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho haa dabcan way jiraan lianna waxaa weyaan adduunyada sideedaba waxaa weyaan meel walba way taalaa oo way jirtaa ardaya markaasi duruufo manaha markaad meel furato ardayna duruuf waxbarasho way jiraysaa waxaa weya waa qasab marka maasha allah haa way jiraan saas ee tahayna markaasi waa soo dhoweynay annaga waxaa weyaan qofka dan iyo duruuf laguma naco muhiimaddana qofka hamigiisa iyo baahida waxbarasho u qabo markaan aragno waa ku gacansiinaa xitaa iskuulka markuu wax ku bixinaya badanaa buugaagta caafimaadka haddii ay ku cuslaatay xitaa badanaa waa kusoo xisaabinaa oo xataa uguma talagalno inaan markaasi lacag aan ka qaadno oo waa siinaa ilaan waxaan ku qiimeynaynaa dantaas yar iyo markaasi qofka oo markaasi baahiyo gaar ah hayso marka annagana waxaa weyaan waa ku qaadanaa imise ayay gaarayaan ardayda danyartii agoonta ee duruufaha waxbarasho awgood aad fursado waxbarasho bilaasha aad u siiseen xaqiiqatan maasha allah macadka tababarka caafimaadka alimaan sida hadda tirada guud aan idinku sheega waxay ahaayeen boqoliyo konton arday boqoliyo kontonkaas arday ee qalinjibinayso markaasi waxay ahaayeen dufcado kala duwan dufcadahaas kala duwan ay ku kala jireen markaasi ardayda markaasi baahidaas gaarka ah ee markaas dadka danyarta isugu jira hadda aan taaganahay ardayda markaas sida bilaashka u barato waa ilaa iyo markaasi haddadan toban arday ilaan hadda waxaanoo joogto waa konton arday kontonkaas arday toban ayaa hadda markaasi dad iska danyar ah tobankaasna hadda si friyo ku dhigtaan oo markaasi culeys iyo waxyaabahaas lama haystaanoo waan ku garab taaganah ma jiraan waalidiin idin imaaday islamarkaan idiin sheegay inaysan haysan lacagtii ay wax ku baran lahaayeen caruurtooda qaab noocaadsi usoo dhaweyseen waalidiintaas haa way jiraan waalidiin way jiraan noocaas ah oo inoo imaaday oo markaasi baahidaas sheeganaya saas ee tahayna waa soo dhoweynaa ilaan waxaa weyaan hadba salaada siday kuu qabataa loo tukadaa layiri waxaa weyaan marka qofka waalidka baahiyadaas uu sheegto iyo markaasi baahiyada annaga xaggeena ah waxaan samaynaa ee markaasi qiimo macquul ah oo ayagana ay waalidiinta ay ku qancayaan aan kusoo dhoweynaa